bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijka kulanka ee warbaahinta warsan oo nima isniingo talaadaha galahayta taarikhdan iyo ka beeganta tumilita bili tumi lamaa sanada lamada kun tumi sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan kulankiisin ku dhugunsada doontaan haddii ay behi karaala nagad waliba ku mid ah waxaana ku mid a golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan deegaanada gobolka shabeellada hoose iyo weliba geega kormeer iyo kusuubyan tuulooyin iyo deegaano ku mid ah gobolkaasi shabeellada hoose oo ku fatahay webiga shabeelle kormeerka mas-uuliyiintaasi toy maysalka kahaaye ma gargaari bulshada injeeyenga barnaamijkiya ku dheegi doontaan uniin hasiinka gudbii doone insha allah saasaata weliba barnaamijkan oo kiisinka dheegi doontaan aniin hasiinka gudbii doone baanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo geega unweeren wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya kulankaas oo su-aalo laku weydiiyaayo mas-uul may haayeen su-aalo la weydiiyey si aanan ku jawaabin mas-uuliyiinta barnaamijka ku dheegi doontaan hoo ilaahay koraala nagdo saasaata weliba barnaamijkan isinka dheegi doontaan anin hasiinka gudbii doone madaweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe oo dhaliil injeediyey dowladda federaalk soomaaliya may hayta dhaliilahusi dowladda federaalk usa injeediy mayna sacadunha ka beegi dhaliilahaasi toy barnaamijka aysin ku dhugunsadi doontaan intiisu hawada ka jira qodobadaas iyo walaagahani zaa'id barnaamijka ku guda jirna iyo hasiin gudbii doone insha allah barnaamijka waliba hasiin diyaariya intan hasiin ku jeediya anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinaca sanaado mahadi ku deerto waliba gacan weyn ku jeysadahaye al injineer maxamuud cali cabdulaahi injineer gaabshaa mar kale mar lamaad maysin lahaa khiyaaray ha ku dhowaada barnaamijkeena kulanka ee warbaahinta warsan qodobkan ka horeeye barnaamijkan waliba waa waxaana ku mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo qaarshoon iyo in mas-uuliyiinta ku jeeda deegaanada gobolka shabeellada hoose iyo weliba lamadii maalmood in dambeyti ku sugan yihiin gobolkaasi taasoo ujeedadiyo eto xaalada iyo ku sugan yihiin dadka saameynta kuweelatay fatahaada usuubi webigaasi shabeelle haddaba wafdigaasi te weliba la socday wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed nuur sheekh cadde wasiirka waliba anu ku waraysanay safar shokeeyadanay gobolka shabeellada hoose iyo meeliya maraayta xaalada dadka fatahaada saameyti unka horeen weliba wasiirka warsaday ujeedada safarsho iyo kulamadii maalmogilaha dhaafi iyo laqaadeen waxaana ku mid ah hay-adaha samafalka iyo ka howlgalaayeen gobolka shabeellada hoose welibana idinku jawaabay
aada umaadsan tahay marka hore horta aniga runtii kuma jiro guddiga madaxweynaha uu magacaabay fatahaada ah laakiin waxaan ka mid ahay golaha wasiirada oo fulinta doqonqadisan iyo deegaan kasoo jeedo deegaanka gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afsooye marka meesha oo masiibada laga sheegayna waa oo fataawi kutayna waa deegaanka banaan kasoo jeeday biyahana aad bay maarata halkeeyeen xaafado badan oo degmada afgooye maarata ishada ka tirsanna waa imaan tuulooyinka u gaaray maasha allah meel badan waa masiibo ilaahay keenay marka hore ilaahay u xamdinaynaa marka xigdan ilaahay aan baryaynaa inuu naga najeeyo afada ummadda dad ku daba qaado mar dambana noo soo celinayno shalay waxaad kulanka qaadateen hay-adaha samafalga ee gobolkaas shabeellada hoose ka howlgala bal maxaa kulankaasi ka soo baxay oo go-aan ah oo dan u ah dadka dhibaatadu ay saamaysay
kulankaas waxaa qabanqaabiyey wasaaradda gaarka maareynta masiibooyinka ayaa balqaalisay muxuu ahay anigana soo wargelisay hay-adahana markaaxay madaxweynaha meesha lagu kulmay waxaa laga sheekaystay badan oo kusaabsan kutaan loo gargaari lahaa ayaa munasalanteeyey waxaana isku afgartay sida oo dhaqanka badan degdeg ah oo maarkan laga jawaabo dhammaanna way aqbaleen wayna soo dhaweeyeen waynoo ballan qaadeen wasaarad ahaan aduunti ahaan iyo deegaan ahaan oo annaga ka socono iyo wasiirka iyo wasiirka kalluumaysi iyo khayraadka badda cabdibani cabdullaahi marka wax badan baanan ka sheekaysanay waxaan sugaynaa jawaab oo degdeg ah kadib oo soobkakiisa xabalisan yahay oo ay tahay taariikhda ay tahay sideed iyo tobanka ay tahay toddoba iyo tobanka ay tahay ayaa la balansan yahay inay kasoo jawaabaan dee si ugu horeyso dadkiina dowlad wadakuula badan maanta iskuulyadan tagnay caanoole waxaan tagnay maleeley sankuyo xafiisan safarmeer meelihii biyo ay halkeeyeenna waan soo arinay harfiyeen waxaan sameynay musbaaraon jeedinay ganacsatada beeraleyda iyo waxyaalaha oo ka qolgala goobsheelaa oo si dhammaan iyo intii maaragtay biikashalka waxaa kaloo lagu jeedinay dowlada dhexe inay hawsha ay tahay haddaan diin jeedin ka matalno waxaan u baahanaysa dib usoo jawaaban anigoo maaragtay
markii laga soo tago kulanka aad la qaadateen hay-adaha samafalka aad dhex tagteen dadka dhibaatadu ay saamaysay ma jiraa wax gurmad oo idinku aad gaarsiiseen maamulka ahaan maamul koonfur galbeed ahaan ma jiraa wax gurmad aad gaarsiiseen mise waxaad u tagteen keliya inaad ogaataan xaaladda meesha
aniga hadda waxaan ku baxnay maadaama hay-adihii ay soo socdaan beri aan ballansannahay inayaan sii horumarno oon ka ogaana xaaladda meeshii qiimeynteeda meeshii culayska baran jiro meeshii dadna soo dhaco meel inuu meelna kordnaana meelna saddexaadoo noqona meelna ku yaraana marka inaan ogaano meesha wax ka jiraan qaralaasiya guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose daaya najax ayaa maanta qeyb weyn ka qaatay horta intaan anaga ka hor wuxuu sameeyey waxyaalaha maarta qoban adeeha oo maarta dumad caadi wadiisu keenay waa wacyigeliyey annagana maaragtay dee waa ku fiirnay si wanaagsan aa meesha isxabgarnay hadan howsha kumel maartaan faday wixii asiibaga diyaariyey maartay guri yani maanta waan ka horumar u joognaa guri qola imaanayso inaan kasoo maqan maamul ahaan waa maartay waa yani waa soo socon wixii waaba keena waxana waa soo socdaan howshana saasay ku socotaa insha allahu masiidaas in laga hortago
goobaha dowladda ay gacanta ku hayso markii laga soo tago waxaa jira deegaano oo hor leh oo markaasi shabaab oo gacanta oo ku haaya halkaasna dhibaato fatahaad webiga oo u geystay marka dadkaas mas-uuliyad ayaa idinka saaran maxaa idinkaga qorshaysan
waxaan ugu qorshaysan yaa ka horba nimankaas yaa maarata ishaga laga difaaco ayaa qorshaysan hadda waxaa ciidankii amniga islaamihii amniga waa waxay isku diyaariyeen ciidankiina cadowna ay ka bixiyaan dadkiina dhibaata la qaybsadaan oo diidii marka ay ku gurmadaan hawshaas ciidanka hawshiis waa laba jibaare ciidanka baa lagu oga awal iyo walaaleen amni sooma shaqadii ay hayeen marka hore oo amniku ekeed hadda waxay ku siyaadsadeen inay aafadan garab istaagaan walaalahooda soomaaliyeed gaar ahaan reer deegaanka shabeellada hoose abooye marka si taas iyadana muxuu ahaay meel fiican ay ka maray wax fiican waa ka sugayna insha allah meel fiican ay ka maray markii laga soo tago markii dhibaato ay dhacdo maamuladu waxay ay dhahaan hay-adaha samafalka keliya kulan lala qaataa waxaa sidoo kale la ogsoon yahay siyaasiyiin badan iyo mas-uuliyiin badan oo federa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ka mid ah sheegeen in uu jiro gargaar dowladda soomaaliyana gacanteeda oo ku jiro loogu tiragalay dadka dhibaatada saameysay ee webiga shabeelle iyo roobabka daadadka wata bal markii hay-adaha markii laga soo tago ma jiraa wax gargaaru ka soo gaaray dowladda federaalka loogu tiragalay dadkaas in la gaarsiiyo
hadda wax aniga qabo waxaan arbaciida aan ka jawaabi karo wasaarada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka galbeed iyo guddiga oo magacaaban madaxweyne cabdicasiis federaa uu magacaabay oo guddiga guddiga gargaarka la yidhaahdo ayagaa ogaan karo inuu soo gaari wixii kale ay kala yimideen laakiin aniga anaga ahaan markaan ka hadalno warka ma hayno runtii ayaga inagu anagu farduuuma ayaga maari karaa si oo deegaanka dowlada keelana iyo meelkala keelana ay soo gaari waxay kala bashigi karaa anaga laakiin deegaan ahaan iyo ahaan shagaalaha hoose ahaan anaga maarta wax badan meesha u diyaarsannahay laga qabto waxaga aamusa la fitnayana maaha cid wax cidi sheegta waa laga qabana cid mara deegaan waa hawsha soconay waa tahay aad adigoo aada u mahadsan wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyey maadaama maanta deegaano badan aad booqteen waa sidee hadda xaaladda meelaha aad tagteen iyo dadka aad la kulanteen sidee ahayd maasha allah maasha allah aada aada ii wanaagsan ciidamadooda iyo saraakiishooda iyo shucuubtooda iyo isku jecel yihiin wax walba intay difaacan ahaan lahayd haddii masiiba ahaan lahayd haddii wiilka tahay ahaan lahayd inay isku iskashadaan waan soo aragnay waxaan soo aragnay dad dad dowladda jeceel aan soo aragnay waxaan soo arinay dad muxuu ahay muxuu ahay diida nabaddiida ee dhammaantood nabaddiida nabad nabaddiida aysan aqbaleen aynan ku sikirin oo cadow kala cidin ogeyn adigad maahe dad waxaan anagnay oo shaqaysana gurumaada beeradoodii iyo xoolii ka shaqaysana qubay bareenkoodan eh difaacana islam sidan xaraam allana barya qabaa ka arnay
aad iyo aad aa umahadsan tahay wasiir ay walaal
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
fariidole ii miranin qubatay jilaal dhulbabshay in gaanjadismale wadoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay inboqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey bahooto dibadda anama haska diiwaan gelinay alaab dhisma toonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoortay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa kufaasay safarqa harshay khatartiis qat-
mar kale hamiin faylan akhiyaaray barnaamijkii kulanka qeybagi hore iyo ku guda jirna magaalada muqdisho weliba geega ku qabsoomay kulankii labaatiyo afaraad ee kolfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankaasi te weliba shir gudoomiyaayey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka mudane mahad cabdalla cawad kulankii yahay kowse su-aalo laku weydiiyo wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe iyo taliyaha ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdulaahi colaad rooble xildhibaanada golaha shacabka ayaan ku horeyn weliba su-aalo iyo warsadeen wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xildhibaan amar dambe su-aalogaas oo haayan intiyo badan hana quseeyan arrimaha xoreynta deegaanada weli gacantiyo ka jirta ururka al-shabaab saas haatoy mayba su-aalo xildhibaanada iyo warsadaayan ku mid haayana eedeemilinjeedi ciidamada qaybta labaati koowaad ee gobolka hiiraan ku sugan eedeyntaasi too haytay in iyo dayaceen amniga guud ee deegaanadaasi toy waana waxaana ku mid ah xildhibaanada oo su-aalo warsadahaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe
midda koowaad waxaa weeye wasiir adiga wasiiru difaac baa tahay mas-uuliyadda wasaaradda difaac iyo qorshaheeda xoreynka dalka waa mas-uuliyaddeeda adaa iskale labada shabeelle waxay ka mid yihiin deegaanada laga ilaaliyo muqdisho sanadkii labada kun afariyo tobanka meelaha hadda aad tilmaantay oo sabiili iyo caano lagu yaqaano sabiili waa la xoreeyey afariyo tobankii lix iyo tobankii sanad walba communicative baa tahay ciidan baa lagu galaa waa la xoreeyaa dib baa looga soo noqdaa waa la xore isla sidii baa lagu jiraa qorshe ku degsan in deegaanadaasi dee mar haddii la xoreeyo ciidan ku dhintaan iyo ku daarto lagu difaaco amnigeeda horta waa waa su-aasha arro inaan ku weydiiyo wasiir ma jiraa ciidan ku filan qalab ku filan su-aasha labaad waxa weeyaan jagbooyintada laga ilaaliyo madaxtooyada ee aan naqaano sayidka iyo midda taalo fifteen million iyo middaan taalo waxa weeyaan dhammaantood waa eegadaani yaallaan ciidamo militari abaan jooga saddexdii sano lasoo dhaafaayo rag badan oo dhallinyarada naqaanaa meeshaas fadhiya gaariga hal kilomitir ka hor baa loo istaajiyaa oo loogu geeya aidiga xildhibaan hadda ahaado haddii gaarigeenii annaga aanan la soconin waxaa laleeyahay ma maraysid waddada shabka maaha aniga inaan kurtub ka baxay miyi darawalku aidigu wataa roog baa loo diri karaa shaku aadaya jagboyntigii inaanu mari karin gaariga xildhibaanka gudoomiye waxa la yidhi baa lahay daqiiqadii ugu dab birtaa la halkaan waxaa liyo kufur baa ku xiran ogtoon biri ka hor intaanay dhicin dhibaatadii iswaayil waa birta taa lacaga dhiig ama fifteen minka laga daadego anaa maray waxaa leedahay xildhibaan kufur baa xiran taliyahana qaata sarkaalkii joogaa ku dhahay warbintaa naga qaad maya qufulkee kaala arag quful baa ku xiran hadda birinka qofka lagu xiro saliin gurihii qaatay askarigii joogan uusan kaa furaynin waxay la tahay dee amniga shaqayn maaha mudana mudanaasata naftiga ku imaaddoonta waxaan wasiirka weye horta taliyaha iyo wasiirka way talaaban yihiin xildhibaanadu iyo dukaankuna way talaaban yihiin waxaan leeyahay ninkan taliyaha isaga camal waa la amraa wasiirka laftigiisana camalku ku socdaa marka waxa weye xildhibaanadan haddaan nahay dhibaatadayna haysatiyo tashakubaysiyada iyo ciidanka iyo waxan ogaad ka hadlaysaan waxa weye amarkuun uga socdaa taliyaha ciidamada qalabka jira waa taqaanaa waa madaxweynaha dalka tanamada ninka bixiya ballacadaha bixiya darajada bixiya waxoo dhan kala saara waxoo dhan qaybiya waa madaxweynaha markaa madaxweynaha ee inaad weydiisaan su-aalihiine inaad taliyaha miskiinka iyo wasiirkan aad weydiisaan maaha taasi taasaan leeyahay dad kale waxaa waa wasiirka waxaa weydiinaya ciidamada jira laga qorayo ee degaanka jira dadka wada deganaana wada ay joogaan dadka anaa la qanaahay maxaad xaqiiqada oga haysaa su-aashaana looga jawaab wasiir sababtoy tahay amar ka sarreeya ayaa ku dhacayo annaguna maxaan ku dhahda aygaan haysanaa marka dadaal badanay wadaan juhdi badanay bixiyaan waa dhibanayaal dhowr mar u dhiban cadow u dhiban madaxda amrays u dhiban kuway ilaaliyana u dhiban marka taas marka waxaan rabaa inaad yani saas loo ogaado insha allahu tacaala xaqiiqdiina in la bogaadiyay mudan yihiin keliya idinkana waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyuna inayna lala yaabin dastuurkeena ku dhaqmayna qodobkii saddex iyo sagaalaad ayaa faraya xildhibaanadu in dhammaan ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo wasiiradiisa iyo hay-adaha kala duwan ee dalku inay u yeeraan su-aalana weydiyaan la xisaabtamaan marka waxyaabaha u arkina waa waa waajib xildhibaanadu ay leeyihiin waa toosin waa saxiib marka aad iyo aad u mahadsantihin intaa markaan ka gudbo su-aalihii inta badan aan qabay waa la ii yiri laakiin waa awaamirtii ku saabsanaday xaaladaas iyo xaalado kale waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane wasiir adiga iyo maxamurada taliyahaba waa laga hadlay arrimahan gedo ka dhacayay oo naf iyo maalba ay ku baxeen oo ciidamada ajaanibta etoobiya iyo kenya intaba ay geysanayeen doorkiina muxuu yahay maxaase kala socotaa inaad caddaysaan oo u baahno tan labaad waxaa weeyaan guutada shanaad ee gobolka hiiraan toban sano waxaan xoogaa u ahay ciidanka arnagtii ka mid ahay in marka laga tago tiro yar oo aan toban gaarsiisanayn aysan qof dad ka dhallixin toban sano arrimaha iyaga ahna waa arrimo aad iyo aad niirdab u ah ciidamada dhaliilo badan wax badan ay sabanayaan waxaa kaloo jira ciidamadaas gaadiidka iyo saanada isticmaalaana aad ugu yarta markastaa qaylaa xogtooda waan hayna waxaa kaloo jira mudane ciidamo kale oo jabhado ah oo gobolkaas si aada ugu howldaro oo macluumaadkoo dhammaystiran oo wada haysta qaarkood magaalada baled weyne ilaa ceel dawdi iyo xudur ay ka howlgalaan ciidamada ayaga ah laba kun afar iyo toban ilaa maanta aan joogno ayay halkaa ka shaqeeyaan goobjoog iyo xoogaala u haydeen miisadooda hayseen kormeera u garteen yacni in ay ciidamada qaran ka mid noqdaan xuquuqaad ay helaan maxaa hor taagan arrinka ayana waa su-aal gudoomiye adigoo raalli ah hal daqiiqa hadaysan jeclaan lahaad iigu dar waa jariyan malaynaa gudoy waa okay mudane wasiir waxaan la soconnaa ciidamadu markay tababarada ka yimaadaan oo kulidaha ka yimaadaan sidaan xogta ku haynay ama ad u diyaariseen sharcigana uu ahaa waa inay soo maraan kuliyad kale ama maxaan ku dhahdaa meeshaan dhaca maxaan ku dhahdaa nacnaca ay soo maraan hadduu jaamici ahayna maxaan ku dhahdaa laba xidda lagu qaato hadduu kuliyaddaa soo dhammaystana uu xidday qaato broseska asiga ah waxaan tuhmaynaa wax badan ay ka qalday si saxan inu marin ayadaa iyagana waxaan rabnaa insha allahu tacaala in yacni qaabka dadka tababarada ka yimaado hadduu sarkaal hore ahaa ama maxaan ku dhahdaa layga sarkaal qof lagu qaatay oo kuliyad ka soo baxay broseska ay dallaxsiinta iyo darajoonka ay ku qaataan inaad wax noogu faahfaahiso aad u mahadsan weli mayba dhugunsaday tan akhyaaree barnaamijka kulanka ee warbaahinta warsan su-aalo xildhibaanada kureed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe yaa usiina ku jawaabay su-aalogii iyo warsadeen xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya
cusmaan caaji xuraynta shabeellada hoose ee sax waa iyadii hore iyo maanta waa kala duwan ceersaliin ama sabiil xilliga la qabtay hadda ma ahayn waxay jiri jirtay meel in la tago ciidamadii taasna waxaa keeni jirtay ciidankoo systemka kugu jirin qofka kaa maqan iyo qofka kuu jooga aadan kala garanayn laakiin maanta askariga jooga sabiil iyo midka ka soo tagay already horeenka ogaana fakada laga soo gudbiyaa dagaalintay bilaabeen cidda dagaalka hortiseeda ciidanka shaqo adag shaqo aad u adag hase ahaatee aad bay u mahadsan yihiin wiilashii iyo gabdhaha runtii u dhabar adeegay ee shaqadaas adag inay qabtaan haddana waxaan sameynay habraac oo qofkii soo baxa oo shaqadiisa meesha ka maqan oo absisas aanan ku maqneen fasax uu taliyaha markaas usii uusan ku maqneen waxaa laga soo gudbiya fakad fakad marka laga soo gudbiyeyna waxaa waxaa laga sameeya sistemka waa laga hakiya sheerka taamahela marka sidaa daraaddeeda ee qorshahaasi ee iyo qorshe aad u fiican oo wacyigelina oo badan ee mobilization loo sameeyey taasa waxay suurtagelisay inay sabiil ay tagaan haddana sabiil iyagoo joogo la tago ceersaliin iyagoo ceersaliin joogo la tago beriire iyagoo beriire haddana joogo la tago aw egle horadayna waa ka jawaabay xilliyada roobabka haddii laga baxan insha allahu tacaala meelaha kale oo noo harsan inaan ii sheeg adiga aan wax ka qaban doono marka waxaan filayaa taasna saaxiibkayga cusmaan inuu waafinaysomaasan tahay beejkeesaa ku qorneyd aadeedaan kaaga mahadcelinaya labaanada isgootiyada ee waajibaadka iyo ciidamada in kala sarayn iyo tababarar waxaan u malaynayaa ciidamada isgoosyada dhowr mar ayaan ku jawaabay waa soo lalaabantay waa mahadsan tahay xildhibaan saabir ciidamada meel lagu kala sarraysiiyo aniga ma garanay ciidamada qalabka sida qof walba xaquuqaadkiisi waajibaadkiisu waa cad yahay ciidanka booliska soomaaliyeed shaqada uu qabanayo uu cad yahay xaqiiqdiisa ayala tahay uu ku leeyahay shacabka iyo ilaalinta iyo inay civilian component yihiin oo shaqadooda ay cad tahay ciidanka asluubkana waa cad yihiin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed nidaamka ii sheeg adiga shaqadiisa ay tahay waa cad tahay laakiin laakiinse ii sheeg adiga meelay ku kala sareeyaan kale oo intaas ka duwan aniga ma garan kara laakiin waxa i weydiisaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ma kala sareeyo marka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aan usoo laabto waxay ku kala sareeyaan daraja askariga damla ah iyo xidigla ah ilaa heer janar laga gaaro waxay ku kala dambeeyeen waa chain of commandiga uu ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay taas ayay ku kala saraysaneen laakiin darajo kale oo intaas ka duwan anaga ma garan karno insha allahu taala taas saas waaye ee waxaan sameynay xildhibaan saabir aad aad u mahadsan tahay ee waxaan sameynay wax la yidhahda doctrine oo ah qaabka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed lagu tababaro ciidamadeena waagii hore waxaa jirta tababaro badan in wadamo badan ay kasoo qaadan jireen oo kala duwan oo nidaamkooda hataa inay isla falgelin laakiin hadda waxaa ciidanka noo tababara dadka dowladda walaalahan ah ee turkiga oo rintii aan u malaynay nato doctrine inay tahay maraykanka isku doctrine ay yihiin ee nidaamka tababaro iyo ciidamada kale oo isha eutm eutm training mission oo iyagana kuwa noo tababaran ay yihiin sidoo kale doctrinekaas marka same doctrine ay ciidamada qaataan hal tababaray ka soo baxaan hadda isku sibay u dagaalami karaan marka nidaamka ay qaataan ilataria saabirow anaga ciidan umaan dirin kolley ma garan karo marka ciidanka su-aashaas waxaan u malaynayaa markaan aan wax ka qabto ama aan u diro marka taas waaye waxaa i weydiiyey aan ka tegay su-aasha daahir aamin jeyso oo ah saraakiisha allah u naxariista xaqiiqdii dalkaani waa mudan yihiin shakhsiyaadka ama ii sheeg adiga dadka darajada sare ku gaaray oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ka tirsan allah u naxariisto walaalkeena qaaliga cumar cumar dheere iyo raggii iyo asiga la mid ahaa wasaaradda intaan tagnay dhexdaan dhibaato badan ayaa jirta xaqiiqdii weliba xildhibaanada waxaan aad u jeclaan lahaa inay mar horebana waxaan hataa ay noo tacsiiyeyaan xaqiiqdii arrinta hadda nalagu qabsanayo wax ka darana dalka dhahay ee taas iyada ah waxa waaye xildhibaanada xildhibaan amil daari amil jeysow habraac ayaan samaynay oo dadka agoonta iyo wixii wax lagu siiyay qaarna already waan siinay mushaaraadka waa la siiyaa saa la socota waxaa maqan sharciga xaqsiinta oo hadda ku maqan aqalka sare insha allahu tacaala wiinkan inuu ka dhammaado kaasaa wax walba wuxuu clear ka dhigayaa qofka xaquuqda uu ku leeyahay ciidanka iyo waxyaabaha uu mudan yahay laakiin xaqiiqda waxay naga mudan yihiin inaan ammaanno inaan xasuunasano aan qaluubteena ku hayno waa dad naftooda u bixiyay dalka insha allahu tacaala arrinteeda way soo gaartay liistigeedii qorshaheeda waxeedana waa socda taliyaan waa ka wada shaqaynay horeyna waa ugu wada fadhiisanay mushaarka waa la siiyaa wixii kale oo ii sheegay adiga mushaarka ka baxsan xuquuqaadaas bal aan ugu darin karnaa dadkaas aan ku dhiirigelin karnaa insha allahu tacaala waa ka shaqaynaa
dalma eh hambariise oogtugma eh runhoobiye habata bankola isfaryaase hashakulila hotel afrikii markaba hariirlahangundiyey sibhabayow ilkasubi aboogada kooya araga walaalyaal afrika habriir i godoob i hunturbasha hale ugu nadiif ee i halalaan hurilaan hayna suto kooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dar isku joogle horbaarignay dar isku joogle horbaarigne bilay doomisey hoy midheegdi eta hatallikiin sheegay sariiro isku joog ee haani lamaanayaalku joodaryaashu haliinkowa v i b mas-uuliyaha ku horjeed dalaadiyo ku hortaalla soo teera horku fiirsadaya goltahaanonu nafara dalaadiyo iyo mas-uuliyo ku hortaalla la iyoon adeegna
akhyaar intaasan kuu gudubnay jawaabogii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya sukubiyi su-aalagiyo warsadeen xildhibaanada xukuumadda federaalk soomaaliya saas haatay su-aalo badan iyo jirtay in la warsaday taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya mudane odawaay yuusuf oo ku aadinaytay amniga guud ee dalka soomaaliya gaar ahaan sharci dhowaan lah ku saaray in mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya staafsho in la gala korno gudaha madaxtooyada villa soomaaliya welibana taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya wuxuu ku jawaabay su-aalagiyo warsadeen xildhibaanada federaalk soomaaliya
bismi llahi raxmaan raxiim mar kale waa idin salaamayaa aad iyo aadaan ugu mahad celinaa xildhibaanada sharafta badan oo muxuu ahay sheege su-aalaha aad u qiimaha badan la weydiinayay waa uga mahad celinaa iyadana waxaan rabaa inaan aan ku laabto xildhibaankayga qaaliga ah xildhibaan xamiid waxaan rabaa guddoomiye iyo xildhibaano xildhibaan maxamuud inaanan anigu marna aanan qalbigayguna isii karin igana suurtogeli karin inaan qabyaalad ama hadal gef aan ku tilmaamo haddii uu dhinacaas u qaatana raalli ahow xildhibaankayga qaaliga laakiin waxaan rabaa arrinta i taabata waxay tahay nin sargaala oo xoogga dalka soomaaliya ka tirsan oo mas-uuliyad iga saaran tahay oo boqol iyo toban afar kitaab jaamacan gacanta u saaray inaan cadaalad ku maamulaayo haddii iya laygu aamini waayo muxuu u heestaysan yaha laydo taas ayaa waxay iga keentay in aan laga yaabo inaan si kale u dareeno waxaa kaloo rabaa inaan hadal kala caddeeyo wa aada weyn waa usoo socdaa xildhibaankayga qaaliga xildhibaanada sharafta le dhammaan waxay joogaan dalka waxay la socdaan xaaladda dalka sargaalku wuxuu ka mid yahay saraakiisha soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mas-uuliyadaha kala duwan qabanaya waxaa jooga saraakiil qabata taliya qaybyo waxaa jooga kuwa qabta taliyayaal guunto waxaa jooga kuwa qabta taliya ururo iyo jagooyin kaloo kala duwan iyo hogaamo iyo waxyaabo caynkaas istaaf iyo gaadiid ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u qorsheeyey iyo guryo saraakiisha xilalka ka degta oo ugu talagalay ee meel u taale la leeyahay sargaalka gaarigiisu waa kan xilka markuu ka dego istaafkiisina waa kan horta ma jirto waadna ogtihiin waxaana keento marxaladda dalka ka jirta saraakiishaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sargaalku ka mid yahay wuxuuna haqu leeyahay markuu ka soo tegay ururka uu madaxda ka ahay yunidka loo bedelay qof iyo labo istaafa inuu ka wato cid u diidana ma jirto iyo meel loogu diido saraakiisha meesha kala tirsanuuna lamid yahay waxaa rabaa marka tan amnigiisana waa taas gaadiidkaa laga reebay gaadiidka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sida uu ugu soo galo iyo intuu la egyahay aadad ula socotaa taas ayaa waxay keenaysaa sargaal kasta ee xilka laga bedelo imise tan iyo ururaan bedelay imise tan iyo guutaan la bedelay imise tan iyo qaybaan la bedelay dhammaan sargaal kastoo la bedelo hadduu hal gaari la tago ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxaa u haraya xildhibaankayga qaaliga suurtagal maaha taasna waxay keentay gaadiidka mas-uuliyadda qofka marka laga wareejiyo qalabka qalabka dowla ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ay wadato hub gaadiid iyo agabka kale loo dhiibay dhammaan inuu ku wareejiyo sargaalka meesha yimid marka gaariga aad tabayso xildhibaankayga qaaliga ah waxaa wata ninkii basashinkii oo isagu kasoo tegay lagu wareejiya ku shaqaynaya ayaduna taas wa amnigana wuxuu la wadaagayaa saraakiishiisa mana looga darno mana looga rono xildhibaankayga qaaliga ah waxaan mar kale kaa codsanaa maadaama aan annagu aan naha maanta talihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hay-addii sharci dejintan aad tihiin mas-uuliyadda aad noo dhiibateen inaad nagu aamintaan naguna kontarooshaan nagula xisaabtantaan mar kale waxaan ku leeyahay raalli ah wada hadalkayga qalbka xildhibaankayga qaaliga ah taas taasaan uga gudbaa arrinta guutada shanaad guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta toddoba iyo labaatanaad ay ka tirsan tahay wuxuu xildhibaankaygu ka dhawaajiyey waa ka warhaynaa muxuu ahaa ii sheeg qalabkoodii iyo waxoodii way dayacan yihiin guutada shanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida aan u maamulno ayaan u maamulnaa agabkooda iyo guud ahaan qalabka ciidanka ee ay gacanta ku hayaanna sida looga xisaabiyo kuwa kale ayaa ayagana looga xisaabiya dhaliilo iyo habacsanaan iyo duduleello way imaan karaan waxyaabaha inaan saxno aan doonayno ama aan saxno bay ka mid tahay o waa mahadsan taha waa mahadsan taha waa mahadsan tahay waxaan aada u jeclaa lahaa marka xildhibaankaygu waaba fiican ya hadduu dhinacaas ufigiye xildhibaanadayda sharafta badan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed miisaan miisaaniyad badan oo gaadiid iyo qalab loogu soo gado inay inay u ansixiyaan aad baan u jeclaa lahay guddoomiye waana kaa codsana gaadiid badan hu badan aan heli lahayn markaasna laakiin waa xaalad guud oo jirta kaligood ma ahan guud ahaan markaad fiiriso ciidanka xoogga dalka soomaaliya xildhibaankayga qaaliga ah ee gobollada jira runtii gaadiidkoodu sidaas ugu dayacan yahay dhammaan gobol kasta tag guuto kasta u tag urur kasta tag gaadiidka ay haystaan waa gaadiid kooban oo aan ku filnayn oo runtii muxuu ahay ii sheegay u baahan meel walba in muxuu ahay ii sheegay wax laga qabto waana rajaynaa insha allahu tacaala wixii dalka soo gala xoogga dalka soomaaliyeed soo galan qaybta ay ku leeyihiin ayaan uga qorshayn doonaa wayna gaari haddii ilahay ogolaa arrinta muxuu ahay ii sheege nimanka macaawisleyda ah oo meelaha kala duwan ku sugan waa run meelo badan ay joogaan dadkaasu way la dagaalamaan dadka cadowga ah waa fursado u baahan runtii in laga faa'iidaysto qaarkoodna waa laga faa'iidaystay qaarkoodna waa lagu socdaa sidaad la socotaan gobollo badanaa hadda ciidanka laga soo diiwaangeliyey oo lagu soo daray xaaladda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taas marka ciidanka hadda aad xildhibaankayga qaaliga ka hadlaysa laftirkooda boqol iyo laba askari oo kamiduhu waxay qayb ka ahaayeen ciidankii laga qaada beledweyne oo loo qaada harqaboobe oo xaaladda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaa ku galay oo xerada lama galay muxuu ahay ii sheege tababarka loogu xereeyey marka ayagana waxaan isleeyahay waa dabcan fursadaha ayagana waa laga faaidaysan doona hadii ilah yihahdo xildhibaankayga qaaliga waxaa noo qorshaysan mar haddii aad fiiriso guud ahaan gobollada dalka hawlaha ka socda iyo diiwaangelinta iyo tababarada ka socda markaad fiiriso waxaa noo qorshaysan meeshaasay kaaga soo baxayaan intaas waxaan isleeyahay waa way waxay noqon kartaa muuqaal ka turjumaaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo kaashanaya wasaaradda waragaashaandhigga iyo muxuu ahay ii sheege madaxda qarankaba inay ay gudo doonaan muxuu ahay ii sheege howlahooda xildhibaane awoodooda awooddooda aaday u hoosaysaa waxaana rabaa waxaana rabaa weliba tusaale cad inaan idin siiyo awooddooda sida ay u hoosayso muddo hadda guddoomiyahayga qaaliga haddaad iyo ogolaato ay kasoo wareegtay laba bilood lix iyo toban askari ayaa waxay kasoo lugeeyeen magaalada kismaayo waxaa laga yaabaa xildhibaano badan oo xildhibaanada kamid a xaaladaas inay la socdaan ay ogyihiin inta u dhaxaysa baraawe iyo kismaayo waxay ku soo galeen dagaal badan waxaa uga soo dhimatay shan askari midna waa uga soo dhaawacmay intoodii kalena lugta ay ku socdeen waxay ku yimideen magaalada baraawe marka awoodda cadowga meeshaasaad ka dareemi kartaa inaysan wax aada u guuranaysan ahayn naftirkeennu halkaana lagu uga baxnay waxaan ku tagnay buulo burte waxaan ku tagna meesha la yidhaahdo maxaas waxaan ku marna matabaan waxaan ku tagna beledweyne dhinaca kale markaan ka fiirinan ayadana saasaan u dareemi karnaa laakiin waxaa nala dagaalamaya waa jabhad jabhadduna awood weyn oo meel fadhida ma lahan waa wax warwareegaya oo meelaha qaar dhibaatooyin ka geysanaya sida mararka qaarba ummadda soomaaliyeed ay qaraxyada iyo wax lamidka ah ay ugu dhibaateeyaan marka waa iska taa awooddood wax hadda oo weyn oo ma ahan yacni oo nafle maaha xildhibaan shariif xildhibaankayga qaaliga ah wuxuu yidhi muxuu ahaa ii sheege ilaaladii lagu aaminay xildhibaanada sidee muxuu ahaa ii sheege ay muxuu ahaa ii sheege ay u noqdeen dad ayagii la iska ilaalinayo waxaa rabaa horta meeshaas inaan caddeeyo waxa la ilaalinayo ama cidda la iska ilaalinayo ma ahan istaafka xildhibaanada la socda istaafka xildhibaanada la socda waxay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida hay-adaha amniga kala duwan ay ka tirsan yihiin ma ahan ayagu inay cadow yihiin laakiin waxa la ilaalinayo waxay aheeday xayndaabka xiran oo amniga madaxtooyada laga sugaayey sida maalin dhaweedba dhacday oo ayna dariiskii ciidamada soo gashteen ay lug ugu soo dhex galeen in muxuu ahay ii sheegee la ilaaliyo ciidamo socda oo lugaynaayo oo xayndaabkaas ku jira in la hubiyo sababtaas ayaa istaafyada loo dejiyey laakiin micnaheedu ma ahayn in ayaga la iska ilaalinayo ama ayaga muxuu ahay ii sheega ay tahay waxa la ilaalinaya in ayaga yihiin taas ma ahan runtii marka iyadana waxaan isleeyahay dhinacaasay jirtaa waxaa ii soo hara mas-uuliyadda runtii xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaan mas-uuliyiinta qaranka waxaa naga saaran mas-uuliyadda amniga naga saaran oo islamid waxaa naga saaran muxuu ahay ii sheege waajibaadka aan fulinayno qayb kamida waaye runtii ma isdhihin marka muxuu ahay ii sheege taasna inay jirto dayacaad aan aan muxuu ahay ii sheege ugu talagalna xildhibaanada ama aan ugu talageli karno ama mas-uuliyiinta kale aan ugu talageli karno marna ma jirto waxaa rabaa laakiin inaan caddeeyo arrinta ah muxuu ahay ii sheege istaafyadaas mar kale inaan ku celiyo istaafyada maadaama dhacdadii s y l ay dhacday oo ay halkaa ka dhacday ujeeddada loo joojiyey oo hakadka loo geliyey waktiga kooban baaristii oo socota iyo si loo keeno qorshayaal maadaama dhacdadaan dhowr mar ay nagu soo laalaabatay wuxuun wax looga bedeli karo arrintaan halka meel dhowrka mar kusoo laabatay taas ayaa waxay keentay in muxuu ahay ii sheege hakadkaanu yimaado isu socodka marka xildhibaanada gudbaaya oo iya ka soo gala sideeda jakboynti ka soo gala jakboyntiga kale u gudbaaya aba magaalada kale usii gudbaaya taas mar kalean ku celina amaraan ka bixinay xildhibaanku markuu kasoo geliyo tiyaatarka ama markuu kasoo geliyo fiftiimay ee uu rabo inuu ka gudbo sayidka ama uu rabo magaalada inuu sii aado istaaf laga reebaayo ma jiro haddii ay dhacdaan hadduu xagga ka soo galo dhinaca kale u gudbaayana sidoo kale waa aydana haddii ay dhacday qaladaad mar dhacay ama meel farsamo xumo dhacdayna amar baxay taasu ma aysan ahayn haddii farsamo xumo dhacdo ay jirtana waa sixayna xildhibaanada qaaliga taasii baan u sixayna laakiin xildhibaanku inuu madaxtooye soo gelaayo oo gudaha meeshan gudaha istaafka lagu dejinaayo taas waayo midda la diidanaa ama muxuu ahay ii sheegay hawshii xooga meesha ka socotay arqalada laga gelinayay marka ayadana waxaan isleeyahay muxuu ahay ii sheege waxaan heli doonaa xal haddii ilaah yidhaahdo arrinta isaafiyada marka waxaan u malaynaa in laga qancay haddii ay weli ay dhaliilo ay ka jiraanna diyaaraan u nahay inaan idin sidoo kale waaye xildhibaankayga qaaliga ah dhammaan dhammaan jagboyntiyada laga soo gelayo haddii xildhibaanku uusan soo gelayn madaxtooye gudaheeda ama uusan muxuu ahay ii sheege uusan markaas asan usoo socota istaafka ku dejinayn iridka hore ee s y l uusan ku dejinayn istaafkiisa wuu la gudbayaa wuxuuna la aadayaa meesha uu la socdo ma jirto istaaf meeshaas oo la reebaya haddii laakiin istaafkii lagu dejinaayo jabooyntiyaashii madaxtooyada marka gudaha lasoo galo dhinaca kale amni ahaan markaan ka fiirino xildhibaanada idqaaliga markaan istaaf hadda soo kaxayno ciidan soo kaxayno ee aan ku dejino meesha la yidhahdo kashmiir waxaad la socotaan dhinac walbay u lugaynaayo waxa meesha la dhigo waa adka kii cadowga ahaa iyo kii kaloo istaafka ahayna lama kala gara karo marka arrintaas iyada ah istaafyadu meeshaas ku maharaayaan arrinta kaloo ayadana waxaan mar kale rabaa inaan ku celiyo ah xildhibaanada gudaha degan ama mas-uuliyiinta kale gudaha degan istaafyadoodu amaraan ka bixina ayagana inay la soo gudbaan oo guryaha hore la soo galaan maadaama ay gudaha degan yihiin ayadana waa xaqiijinayna waana dabagelayna xildhibaan nuuraali oo yidhi isbedel ciidamadaha lagu sameeyo way fiican tahay laakiin xildhibaankayga qaaliga ah waxaan aad iyo aad u jeclaa lahaa miisaaniyadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in la kordhiyo annagana ciidan fara badan oo aan awood u heli karno rotation inaan u samayno ciidamada oon kuwii meesha jooga iyo soo qaadno aan kuwo kale ku bedeli karno heerkaas in nala gaadsiiyo laakiin kuwa maanta aan haysanno waxaa laga yaabaa inaysan suurtagal ahayn inaan guuto dhan iyo meesha ka harno soo xirayno guuto kale ku bedelno marka taas waxaan isleeyahay marxaladaha jira iyo duruufaha jira keenaya iyadana in ciidamadii muddo dheer ama wakti ay meesha ku sugnaadaan oo waajibkaas ay muxuu ahay ii sheegay ay kasii fuliyaan xildhibaan farxiyo oo ahee dhacday muxuu ahay ii sheegay ciidamada beledweyne laga qaaday oo la yidhi lama qalabayn waxba lama siin xildhibaanadeed qaaliga waa sax waa runteed ciidamadaas waxaa tababar uga socday magaalada beledweyne in muddaahu tababar uga socday kadibna waxaa la qorsheeyey maadaama adinka naftirkiinuba hadda aadna weydiinaysaan maxaa ciidanka la isugu dhafi laaya hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidan integration uu u noqdo ciidankii lagu xeraynaaye meesha la yidhaahdo harqaboobe ayay qayb ka noqonaayeen saas darteed marka dharkii ay tababarka uga baxaayeen way haysteen laakiin qalabkii kale iyo dariiskii ciidanka maadaama weli uu tababarku u dhimaa haddana ay aheeday inay xerada harqaboobe tababarkoodii dheeriga ah ay ku qaataan sidaas ayaa loo qaaday haddana tababarka halkaas uga socda ciidamada halkaa tababarka uga socday qayb ka yihiin ayagana muxuu ahaa ii sheegee markuu tababarka hor u dhammaado waxay qayb ka noqon doonaan ciidamada la qalabaynayo haddii ilaah yidhahdo oo xeradaas
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaafkii doorfayla waa isla wada daneeye duur yahmiinkii daalanay dadayaay daawo dhabce deertii muraaska may daliilanga diinkii quraamad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashdanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasiya deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tamae ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsam herbal yacni
hamiin fayle mar kale akhiyaaray may baa isla deerinay qayb ogeenka dambooye ee barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan madaweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed midoobe oo maalmigin dambooye safarus kugu maqnayo magaalada nairobi ee dalkaasi kenya iyo geega reeta hankanagade magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose axmed midoobe markiisa deerig magaalada kismaayo iyo weliba warbaahintiisu kala hadalay gudaha qaybta nasiinada eelaboorka magaaladaasi kismaayo welinuusa eedinjeediyey xukuumadda federaalka soomaaliya soona sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ku guul daraysatay in iyo wadi waaytay siyaasadda dalka soomaaliya sidaa saasaata inuusa sheegay in dowladda ka fashilanta xanibaadiya saarta duulimaadyada tooska ah ee magaalada kismaayo iyo nairobi axmed midoobe mar arrintaas ku hadalaayna weliba usa hadalshii ku mid ahay iyadoo aan safar yar u baxnay oo shaqo oo ahayd inaan bal dadka ay wax naga dhexeeyaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay-adaha ammaanka iyo kulligood inaan ka wada hadallo bal xaaladda meesha ay marayso iyo wixii maanta hore loo qaban karayo iyo meesha marxaladeedu ay marayso waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tegay nairobi isagoo dhowr xaalo ahaa safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno culayska shabaabku u hayo soomaaliya siyaasaddeedii meesha ay taagan tahay waddanku xagga uu u socdo wada shaqayn la-aanta iyo wada socod la-aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii kala go-naanshaha sistamkii dowladnimo ee soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan cidina mahadin doonin taasoon isleeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya ay maanta ahayd arrin ku wada taagan soomaaliya xaaladda ay marayso iyadood mooddo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taallay isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay waxa uu u baahanya in la abuudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay taasna aan filaya hadda inuu wakhtigeedii soo dhammaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karayna in la wada hadlo soomaalidu dhaqan horay lahayd wada hadal iyo geed bay lahayd iyo xaajo laakiin nin waliba hadduu guri soo xidho dee ninna waxba macno kale uma samaynayo dowladdan saaxiibadana kenya lafteeda waan wada hadal baan la galay laamaha ay huseynaysa amnigu gaar ahaan arrintan dagaalka shabaabka iyo inaan qaadno howlgal aan muddo badan sheegayno sidaan hadda aan lagu jiri karayn inay muhiim tahay in oberation la qaado shabaab aan la dagaalano iyadana aan isleeyahay waan isla qaadanay waana mid maanta la wada danaynayo saaxiibadeenna guud ahaan inagala qayb gala barnaamijka howlgalku in howlgal deg dega la sameeyo oo intaa ka badan hadda aan la fadhihi karayn waxaa lagu mashquulay siyaasaddii waxaa gacanta ka baxoo la iloobay amnigii marka inaan u soo jeedsano taasaan brioritiga saara intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin sheego reer jubbaland xaalad adag iyo marxalad adag baynu soo marray insha allahu waan ka gudbin hadda marxaladahaas waftiyo badan baa inoo iman doona waxaan kala hadli doonaana waxay tahay wadanka waxa maanta noo yaala shalay baa xadgudubyo la sameeyey wasiir baa la xiray si aan sharci ahayn ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahaan munaasab ahayn baa la geeyey dowlado kalea interfeer ku sameeyey wax kalaa lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dowladdu markay guddoomiyayaal degmo oo dowladi magacawday oo haytan dastuuriga ku magacaaban oo shaqeyn intay qaada tidhaahdo wax kaleaan idiin samaynaynaa xaqay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anugu sheegto waxyaalaha federaalka uu leeyahay waan idhahdaa anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd idhahda anaa leh waa gardarro aan samaynayo waxaa dadka kala hagi karana waa sharciga iyo dastuurka kugu sabay meel ku tegi kartaa kuna socon kartaa anaa idhi wakhtigeedii waa la soo dhaaf waxaan hadda dhowr qof ay soo weydiinaysay oo tegistayda iyo sababtaan u tegay iyo safar shaqaan u tegay anaana shaqada haddana safar shaqaan ka soo noqdo waan ku imi wax kaloo intaan dhaabsanimuu guud ahaan akhyaare intaha ka afmeeraana barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo nimaadan siina dareersi ayano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaadana gacan weyn ku jeysaday wadaykay maxamuud cali cabdulaahi injineer gaabsha tan iyo mar kale intiinu ku kulamo doono barnaamijkan la mid ah weliba siinkuugu tabaanay sidaasiyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu